waa hagaag waa hagaag halkaad naga dhegaysanaysaan waa raadio boston oad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo sagaashanka dhibic shan f m w m f o waa hagaag faysal sidii aan dadweynaha ugu ballan qaadnay haatanna waxaa la soo gaaray saacaddii dambe ee aan noogu dambeysay inaan maanta idaacadda ku jirno marka bal ra'yiga aad doonayna maanta inay dadweynaha nagala qayb qaataan faysal bal maxay kula tahdayga maanta cabdulaahi oo baryahanba sida aad ka warhaysid waxaa jiray maxkamad ku socotay sarreeye guud jenaraal maxamed cali samator oo isagu soomaaliya ka ahaan jiray wasiirka gaashaandhigga madaxweyne ku-xigeen iyo xataa ra-iisul wasaare mararka qaarkood cali samator ayaa dacwaddaasi waxaa ku soo oogay dad soomaaliyeed oo iyagu sheegay in dadkoodii lagu xasuuqay waqooyiga waddankaasi soomaaliya iyagoo markaasi dhibaatadii ka jirtay soomaaliya usoo dhoofiyey waddankan maraykanka sida dad badan ay ku eedeeyaan cali samatar oo wiggii lasoo dhaafay maxkamadda soo taagay oo maxkamaddaasi lagaga doodayay bal inay sharciyo tahay in lasii wado iyo in la joojiyo oo saraakiisha xagga sharciga ugu qaabilsan iyo xeerbeetigii maraykanku arrintaasi ay ka doodayeen ayaa arrintaasi waxaa sida aad ka warhaysiba baryahan dhacayay shirar ku saabsan arrintaasi oo cali samatar dacwadda lagu oodayo lagu soo oogay markaasi lagaga soo horjeeday sida aad ka warhaysiba waxaa jiray laba shir oo ka dhacay magaaladaasi minneabolis oo dad caan oo soomaaliyeed kasoo qayb galeen haddaba dadweynaha soomaaliyeed ayaa inaguna waxaynu ka codsanaynaa bal ee doodaasi inay nagala qayb galaan iyagoo naga soo wici kara nambarka telefoonka nambarkiisu yahay six one seven ama af soomaali haddii aan ku sheego lix hal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber telefoonka nambarkiisu waa idin furan yahay raadiyaha inaad doodaasi nagala qayb qaadataan waana lix hal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber waxaanan idin haynaa dhegaystayaal soomaaliyeed oo iyagu ka soo kala jeeda gobollo badan oo soomaaliyeed oo isku aragti arrintaasi ka ah iyo qaar kale oo aragtiyo ka duwan ka qaba dabcan kuwaasi oo ka mid noqon doona dadweynaha na soo wici doona haddaba dhegaystayaasha soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada boston iyo qof kastoo af soomaaliga fahmaba waa uu furan yahay barnaamijkaasi inuu kasoo qayb galo nambarkaad naga soo wici kartaana mar labaad iyo mar saddexaad haddaan idinkugu celiyana nambarku waa lix hal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber haddaan nambarka idinkugu celiyana waa lix hal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber haddaba maanta waxaan u helnay dhowr qofood oo soomaaliya oo degan magaalada boston sida uu faysal u sheegay oo ra'yigooda ka dhiibanayo arrintan cali samatar iyo sida ay ula muuqato ugu horeyntii dhegaystaha ugu horeeya bal aan idiin soo gudbiyo fargaradiisa
bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa laydhahaa faysal cabdi ibraahim waxaan ra'yigayga ka dhiibanayaa maxkamadda ku socota cali samatar shaksiyan anigu waxaan aaminsanay mar haddii cali samatar maxkamad la taagayo maxkamaddana inay saamaynayso dad aad u tiro badan oo aanay ku koobnaanayn isaga keligiia haddii isaga keligii ay ku koobnaatana inay tahay xaqdarro oo aanay feer ahayn waayo waxaa dhacay burburo badan xasuuqyo badan dhibaatooyin badan oo kala damdambeeyey ha ahaato mid waktigii ay dowladdii maxamed siyaad barre jirtay iyo mid ka dambaysayba waxa weeyaan haddii la leeyahay nin kasta oo fal noocan oo kalaa galay ha la soo maxkamadeeyo waxa buuxa kuwii geystay falalka tirada badan leh ama ha ahaato mid hore ama ha ahaato mid dambe eh marka waxaan aaminsanay shaksiyan haddii ay keligii ku koobnaato inaanay xaq ahayn cadaaladna ahayn wasalaamu calaykum waraxmatullah bismillaahi raxmaan iraxiim horta marka ugu horaysa saaxiibkay faysal waa mahadsan yahay sida fiican oo u hadlay iyo taageerada fiican ee uu bixiyey buu ku mahadsan yahay saaxiibkay wuxuu ku dhashay meel la yaaba gaashaamo aniguna waxaan ku dhashay meelaan ka fogeyn oo la yaaba gorgor marka aan u soo noqdo arrinka meesha aan isugu nimi maxkamadda la soo saaraya cali sanatar waxaan qabnaa aniga oo ku hadlaya afka dad badan oo reer bostona inaanay ahayn maxkamad cadaalada waayo cali samater keligii dowladdii maxamed siyaad bare madax kama ahayne dad fara badan baa ka ahaa waana nool yihiin qaarna weli xukumo ay bay sii hayaan oo dad bay u sii taliyaan marka waxa weeye haddii maxkamad cid la saarayo dadkaas oo dhan ha la saaro haddii kale oo macnaha dee aan la saarayna cali samater keligii maxkamad in la saaro cadaalad maaha ha laga daayo midda kale waxa weeye dhibkii baa weli socda oo intaa dagaalkii cali samater loo haystay waa socdaa weli oo soomaaliya oo dhan baa isdhibayso oo isku wahaysan waxa weeye waxaan odhan lahaa arrintaa tanaasul iyo iminka aan siiroo ka soo bilowno aan isu dulqaadanno wixii dhacay way dhacayn talada haddaynu u baahan nahay haddii maxkamad cid la saarayo kulligeen oo dhan baa saara askartii baa ka aniga lafteedu askari baan ahaan jirin askartii oo dhan baa joogta cali sabatar qoligii qori muhidin ridayay qoryaha ee dadka laynayay baa joogtay madaafiicda saarnayd ee gaadhariyaasha ahaa marka waxa weeye cali sabatar maxkamadaas anoo dad badan afkooda ku hadlaya maxkamada cadaalada maaha ha laga daayo
anumaba garanay sababtoo leeyahay calasamat maxkamada halaga soo saaro maba fahamsanin sheekada wasiirkii gaashaandhigu ahaa milatariga shaqo fiican buu ka qabtay marka sheekooyinka anuu ma garan karo marka waxaa maa basement wax dalla ma
waxaa hadka khadka toos ugu jira dhegeysto ka mid a dhegeystayaasha naga dhegeysta magaalada boston oo isagu doonaya inuu aragtidiisa ka dhiibto maxkamadda la sheegay in lagu wado maxamed cali samatar soo daa dhegeysta fikradaada
asalaamu calaykum waan islaamayaa faysal iyo iyo iyo dhagtar cabdullaahi labaduba waa lagaa islaamayaa
waa salaamantahay adiguna
magacaaga waxaa kaariye kaariya maxaad ka ohan lahayd waxaa baryahanba jirtay sida aad ka warhaysid dacwad lagu soo ogeeyey saraya guud maxamed cali samatar iyadoo aad mooday dhibaatadii soomaaliya ka jirtay in loo soo dhoofiyey waddanka maraykanka oo soomaalidu ay isku maxkamadaynayso fikradaas maxaad ka abtaa
wallahi anigu fikradda aniga waxaan ka qabaa arrintaas inay tahay arrin aan cadaalad ku salaysnayn ninka in lagu raadsanayo qabiil iyo wixii soomaaliya burburiyey iyo dhibtii soomaaliya ka jirtay in weli ay socoto taagan tahay sababtaasaa uleeyana waxa weeyaan waxaa muuqataa dad fara badan baa dhibaatadii soomaaliya ka qayb qaatay dhibaatooyin ka waaweyn geystay soomaaliya oo dhan baa la burburiyey waa loo sii kala badnaa ana waxaa qabaa dhibaatadii ka dhacday waqooyiga soomaaliya ee weli lagu daba jooga calisabatar inay wax badan badan badan badan ka duwan tahay tii koonfurta ka dhacday sababtoo ah sida la ogyahay waxaa ka dhacay gobolada waqooyi sida hargeysa oo kale dawda fara badan oo markii dowladda soomaaliya burburtay qaxootiyaa joogay oo weliba xeryo badan degenaa dadkaa waa la xasuuqay generaaladii iyo dadkii xasuuqay hargeysay joogaan madaxday ka yihiin qaar baa dowladda hadda jirta madaxnimo u tartamaya kumaan kun qof baa lagu xasuuqay oo boole lagu duugay ciidamadii soomaaliya halkaa xitaa ku godoomay waa la wada xasuuqay kuwii xasuuqay hargeysay joogaan waxaan qabaa dembiyada soomaaliya ka dhacay dad badan bay saamaynayaan arrin aada u dheer bay noqonaysaa arrintaasi weligeed way soconaysaa wax badan baa soo baxaya dad badan baa ilaa iyo waxaa lays wada qabsanayaa meel walba waa lays wada haystaa arrintaasi haddii ay joojan waayaan nimanka dacwadaa wada dacwadaa waxaan qabaa ninkaa inay xaqdarro ku cayrsanayaan dadkii dhibaatada geystay meel walba way joogaan nigaas qabiil baa iyo qabiillada yaryar ee soomaaliya uu ka mid yahay sababta loo cayrsanayaana waxa weeye waa qabiil iyo wixii soomaaliya burburiyey arrin cadaalad ku dhisan maaha arrin wax loo sheegan kara maaha haddii la yidhaahdo xitaa hadduu wax geystay dee nin madaxa buu ahaa rag badanoo madaxa baa jiray ina daflaa joogo ka mid ahaa raggii ah, shanta golaha sare ahaa ee dhibaatooyinka soomaaliya ka dhacay haddii cid uu la qabsanayo waxaan qabaa raggii isaguu ka mid ahaa ragga waaweyn ahaa waxaa ka nool ina daflaada rag badan baa jooga ina dafla waa noolyahay haddii cid la qabsanayo ninkaa qabiil baa lagu carsanaya anigu ra'yiga Eh, sama arko eh, Kariye- Qabiili- Eh, kaariye waxaa la leeyahay eh, wuxuu ahaa wasiirkii gaashaandhigga eh, waxaana jiray dagaallo badan iyo dad badan oo lagu laayey hargeysa iyo duleedkeeda iyo burco sida ay sheegayaan eh, kooxaha ka soo horjeeda marka adigu waxaad qabtaa in saraakiishii golaha sare ha ahaadeen ama golihii dhexe ama dadkii re- rejiimkii soomaaliya ka shaqaynayay ama milatarigii la wada maxkamadeeyo miyaan la dhihi karin waa bilow fiican dadka qaarkiis ay ku doonayaan
wallahi aniga arrintaas anigu waxaan qabaa inay fidmo badan reebayso meel walba la iswada caydsanayo la isqabsanayo wax badan ay soo baxayaan xabaalo badan lasoo qufayo waxaan malaya maqlayay sawiray wataan xabaalo ingiriiskii dadkii la laayey ayay sawiradooda meelo intay xabaalo qodeen soo beri dhaxaasa sawiradooda maxkamadda keeni jirin arrintaasina arrin badan bay noqonaysaa wax badan badan badan badan dhibaato iyo fidno dheer bay abuuraysaa arrintaasi waa fidno ay bilaabeen laakiin hadday ka hadhi waayaan dee dad badan badan ba saraakiil badan baa imaanaysa dad badan oo ku shaqaalaa dad badan oo xaqiiqyadooda laayo dad badan oo wararkooda laayo rag badan oo imika hargeysa iyo barco jooga oo dhibta soomaaliya ka geysteen saddex jeerta cali loo haysto cali sabatar ka badan baa jooga marka aniga arrintaas way dheeraanaysa anaga reebaysoon qabo aniga waxaan qabaa inay arrintaasi arrin cadaalad ku siganna maaha waa arrin iska qabiil ku sigan haddii soomaaliyana wixii qabiilkii hadda laleeyahay war waxaasi so wixii soomaaliya burburiyey weeyaane anikuna deerniyow arrintaas way dheeraanaysaa dad badan baa soo baxaya dad badan baa isqorqorsanaya hawshu way dheeraanaysaa anigu san qabo arrintaasina waa arrin dhib badan sideedana uma arko inay arrin cadaalad ku timi oo cadaalad ku dhisan tahay oo dad cadaalad raadinaya inay yihiin ma- uma arko ra'yi siday hadda dacwada ku socoto waa ka bax
kariyo waxaa jiray n dhowaantan in qaar ka tirsan milatariga waddanka soomaaliya sida generaalka la yidhahdo galaal sida wararka ka soo baxaya soomaaliya ay sheegayeen inuu sheegay in dadka maxkamadeynaya cali samatar ay ku saxsan yihiin oo cali samatar isagu ahaa ninkii aan amarka dhiibayey marka haddii milatarigii ay leeyihiin ninkaasi wuu khaldanaa oo arrintaas in lagu maxkamaday way tahay n adigoo shacaba sidee uga soo horjeysanaysa
wallahi ina waxyaabaha hadda ajaa'ibka waxaa kamid ah galaal oo kale waxaa loo haystaa dhibaatadii koonfurta ka dhacday raggii ugu waaweynaa inuu yahay ninka waxa suuqayay inuu yahay dadkii xamar lagu gumaaday dadkii maxkamadda lasaawale sarbuunka lagu gumaaday ee kumaankunka ahaa ee laysku xidhay inuu isagu ka mid ahaa nin dhibaatada soomaaliya ka geystay sideebuu arrin ah, qofkana loo haysto oo mataqaanaa dhibaato soomaaliya sii waa waxaan qabaa dhibaatadaas inay tahay dhibaato lasii buunbuuninayo lasii wado galaal dhimiyadu soomaaliya ka galay waa laayaa dadkii waxa suuqay waa laayaa marka nin isaguba dhib geystay sidee qof kale dhibtiisa u- mataqaanaa ugu markhaati furo karaa ama u edin karaa su-aalahaas galaal iyo ragga de- soomaaliya dhibaatooyinka ugu waaweyn ka geystay dadka xasuuqii soomaaliya ka dhacay weliba koonfurta uu ka mid ahaa marka arrintaas arrin maaragtay eh, la odhan kara hebel baa saa yidhi maaha
kaariyow adigu waxaa tani waaye araga oo macnaha arrimahaasi aad ula socda Een, waxaa sheegtay inay soomaaliya waqooyigeeda iyo meelahaas ay joogaan dad iyaga lafahantoodu dembi ka geystay soomaaliya ama wax dhibay ama wax xasuuqay oo mar ahaanta isla maanta calasamaatka ku faraxsan in wax loo geysto marka eh, maxaad nooga tilmaamaysaa hal iyo laba kuwa haddii aad soo qaadatid
Ah, su-aasha maan fahmin waxaan jeclaan lahaa inaad maradadii ku celiso waxaa jiray dad kale oo ka tirsan waqooyiga soomaaliya oo iyaga lafahantooda dhibaato geystay wayna jiraan dad kale oo arrintaasi ka cabanaya marka cali samatar keliya intii lasoo qaadan lahaa ayaa tiri dad kale ayaa jooga oo iyaga laftoodu ka dagaalamayay waqooyiga soomaaliya ama koonfurta soomaaliya ama soomaaliya oo dhan dadkaas maxaad nooga sheegi kartaa kuweebaa ka mid ah
wallahi anigu een, dee way fara badan yihiin waanan waxaana jeclaan lahaa inaan dee haddaan dhahdo hebel iyo hebel iyo hebel weeye waa macna ma samaynayso laakiin waa dad la wada yaqaano dad qaarna mucaaradkii ka tirsanaa soomaaliya ee burburinayey ee qabiilka ku dagaalamayay qaarna ka tirsanaa dawladdii markaa jirtay oo kasoo horjeeday markii dambena mucaaradka noqday markii dambena dadkii gumaadka labada dhinac oo ka dhacay ka qayb qaatay marka anigu haddii dhinaca waqooyi ee hadda dacwada ka socoto aan eego dee siilaaya wuxuu ka mid ahaa dadkii wadan waddanka soomaaliya raggii burburiyey bay ka mid ahaa iminkana waan ogtahay ragga ugu cadcad ee ugu ta- u tartamaya inuu madaxweyne somaliland ka noqdo ama maamulka somalilan shateyna madaxweyne ka noqdo weeyaan wuxuu ahaa dadkii shacabka gumaadayay ee hubka etoobiya intuu soo kaxaystay goobaha anigu meelaaban joogaba markuu soo gelayay ee ciidamadii watay ay gumaadayeen dadka oo boqolaal qof oo laba ahayn oo saddex ahayn oo shan ahayn wadada dheer ee isku xidhay ilaa laascaano xitaa maalin walba ilaa toban gaari baa lagu gubajiyey oo dad masaakiina oo baaxamshtariya oo wax alaala waxay wataan aanay jirin oo wadadaa dheer maraya baabuurta inta laga degaa wadadaa la wari jiray ilaa waa qabaa haddii dembiye laysu qabsanayo malaayiin dembi dhib aad u badan baa soomaaliya ka dhacday aan dad badan oo soomaaliya hadda joogo oo loo wada yaqaano qaarna loo yaqaano qaarna ay dad warkooda hayno de waxaana u yaqaanaan ayaa dhibta soomaaliya ka qayb qaatay marka arrintaasi waa arrin fidna ah fidna hadda bilaabantay weeyaan fidnadaasina way dheeraanaysa wixii soomaaliya burburin bay salka ku haysaa anigu ra'yigayga saasan oo arka haddii aad arrinta aad weydiisana adigu kolley fiilaayo oo hadda ah ragga uga cadcad ee somalilan madaxnimadii wardaya raggii soomaaliya dadkii xasuuqii ka qayb qaatay weeyaan haddii la qabanayana de isaga caalamka o dhanna waa dad badan baa og dadkii u dhibaatada u geystay baa wada jooga waxaan qabaa wixii soomaaliya burburkii iyo dhibta ka dhacday in laga yar nastay laakiin hadda la bilaabayo moogta waa ka baxay waayo waad mahadsan tahay kaariya waad caddaysay fikradaadii haddaba haddii uu jiro qof ra'yigaasi kariya uu soo jeediyey ra'yiga ka duwan qaba ee waxa uu naga soo wici karaa telefoonka lambarkiisu yahay lix hal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber aan idinku celiyo waa lix hal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber haddii aan idinku celino barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay maxkamadeyn la sheegay in baryahan lagu waday maxamed cali samatar iyadoo dad badan ay qabaan oo dhegeystihii hadda u dambeeyey ee uu ka mid yahay in dhibaatadii ka jirta soomaaliya loo soo dhoofiyey waddanka maraykanka oo soomaalida ay isku qabqabsanayso waddanka maraykanka iskuna maxkamadaynayso haddaba waxaad nagu soo wici kartaa telefonka lamarkiisu yahay lix hal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو بشير حسن waxaan taageersanahay odayaashii iga horreeyey sidii ay u hadleen soomaaliya dhibaatadii ka dhacday ee faraha badnayd ee rajiimkii cali samatar iyo maxamed siyaad barri ay hogaaminayeen iyo kuwii kasoo horjeeday kulligood dembi bay galeen haddadan dembi baa socda dal soomaaliyeed oo isu yimidna ma jiro maxkamad cadaaladoo soomaaliya dhexdeeda lagu qaadayaana ma jiro ugaarsiga shaksiga ah oo laleeyahay maxaan ku idhahdaa dadka qurbaha jooga hebel baa dembi galay iyo hebel baa dembi galay war dembigii maalin walbuu dhacayaa maantadan uu dhacayaa magaalooyin baa hadda dadka kurka lagu gooyaa markii soomaaliya isu timaado oo la fahmo inuu qalad dhacay ciddii qaladka ka dambaysay kuwii ugu horreeyey iyo kuwa hadda taaganba markaa maxkamad cadaalada soomaaliya ha loo furo sida aniga ila tahay cali samatarna ha sugo waktigay soomaali xisaabtanto wasalaamu calaykum
dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii lagaga hadlayey maxkamadaynta lagu wado jenaraal maxamed cali samatar oo isagoo ka mid ahaa madaxdii sare ee soomaaliya ee madaxweyne ku-xigeen wasiirka gaashaandhigga iyo ra-iisul wasaare marka si aad fikradaad uga dhiibato aragtidaasi ku aadan maxkamadeynta cali samatar waxaad naga soo wici kartaa telefoonka nambarkiisu yahay lix hal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber aan idinku celiyo waa lix hal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber dhegeystayaashu iyagoo fikradaha ku kala duwan qaar badan ay qabaan dhibaatadii ka jirtay soomaaliya in loo soo dhoofiyey waddanka maraykanka qaar kalena ay qabaan in dadka cadaaladooda la siiyo oo dadkii la xasuuqay dadkii xasuuqaasi ka dambeeyey maxkamadaad soo taago bal fikradaada waxaanu jecelnahay inaad ogaano oo barnaamijkaas aad nagala qayb qaadatid waxaad naga soo wici kartaa telefoonka lix hal toddobo lix laba toddobo sideed saddex sideed eber eber waa lix laba toddobo saddex sideed eber eber
sheegaya nin aan wax dilin ma jiro kuwii wax weeranaayo mujrimiinta ahaa yaa meel walba maraya
asagana amar buu qaadanaya asagana amar buu qaadan jiro nin la yidhaha siyaad barraa ka sarreeyey wadan karti ma marka ma aha in la yidhaha hebel waa maxkamad baa la saaraya iyo hebel maxkamad kulli maxkamad waa in la keenaa xataa qabrigiisaa doona in la soo ismaaciil calaabukarna